أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd suuraة الhmزة aayadda koowaad ayuu casharkeena ka bilaabmaya caawa ee suuraة الhmزة ama suuraة wayl لkuli waa suura makiya oo makay kusoo degtay ama qabla الهiجرa ayay soo degtay sida ibnu cabaas laga wariyey waxayna ka waramaysaa suuradda bani aadamka iyo sida uu maal u ururinayo iyo sida uu maalka ugu diyaarsanayo waxaa lasoo gudboonaanayo ee nawaa-ibta ah ee sidii inuu maalka marka uu waarinayo oo kale oo adduunyada uu ku waarinayay la tahay laakiin qofka gaalka ahee adduunyadan wax iimaana kula imaanin ee naarta xudama ayaa sugayso taabuu rabbi subxaanahu watacaala iyo naartaas iyo tilmaamaheeda iyo ayuu ka waramayaa marka naartii mar haddii laga sheekeeyey bacthi iyo qiyaamo iyo ayaa ku hoos jiro qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim weylun cadaab ama waadi naareed likulli humazatin mid kastoo xan xanbadana ah xanbadana dhammaantii ayuu u sugnaaday lumazatin ku kasta oo durid badan ayuu u sugnaaday cadaab humaza iyo lumaza labadaba waa fucala fucalana waxay culimada luqada ay leeyihiin min amhilati lmubaalaqa ayaa lagu daraa marka labadoodaba mubaalaqa iyaa laga laqbeynayaa tan hore marka waxa ay tahay humaza ay muqtaabun mid xanbadana ah aad dadka u xanto oo qowl dadka ku xanto ama yacni ficil dadka ku xanto ishaare iyo wax lamida lumazah iyadana waxa ay tahay ay dacaanun mid durid badan oo dadka yacni aynan ka nabadgelin oo aqwaashoodana duro afcaashoodana duro xaq la-aan ku duro sufyaanu thawri waxa uu yidhi yahmizu bilisaanihi carabkiisa ayuu dadka ku xamanayaa wayalmizu bicaynihi ishiisana dadka waa ku durayaa oo markaa yacni il ayuu isha ishiisa ayuu dadka ku xamanayaa macaani kale oo intaa ka ag dhow dhow iyana way ku sheegaan oo alhumaza waxay ku sheegaan midka dhibaayo qofka la fadhiya jeliiskiisa ah hadal xun ku dhibo war xun lumaza waa midka il jebiyo oo madaxa ku ishaaro oo isagoo marka xan ay ka tahay markaa rabbi wuxuu leeyahay weylun waadi naareed ama cadaab likulli humazatin ku kasta oo xanbadana ah xanbadana dhammaantii ayuu u sugnaaday lumazatin oo durid badana durid badana dhammaantii ayay u sugnaatay oo dadka duro ayb oo dadka isjecelna ku kala geeyo xanta iyo durid iyo duristaas ku kala geeyo alladii kii ayuu u sugnaaday cadaab ama waadi naareed jamaca ururiyey maalan maal ururiyey wacaddada xisaabay oo tirtiriyey hu maalkii tirtiriyey wacadadadan marka macnaa tirintii un weeyaan oo iyada lafteeda laga bixiyey yacnii facalada noqnoqosho iyo takraar iyay keenaysaayo hadba maalka waa xisaabayaa waxoogaa markau meel gaaraba haddana waa xisaabaya haddana waa kusoo noqonaya waa xisaabaya sida uu ugu tacalluqo oo maalka uu ugu xiran yahay oo ugu tacalluqo ayuu rabbi ka waramaa subxaanahu watacaala waqiila waxaa la yidhi wacadadahu istacaddahu diyaarsaday istacaddahu diyaarsadayna waa la yidhi oo maalkiiba u diyaarsaday muxuu u diyaarsaday maalka waxyaabaha lasoo gudboonaanaya dhacdooyinka ama dhibaatooyinka ayuu maalkii u diyaarsaday oo markaa yacni markaa min acadda waay marka oo kale lama istacadda bimacnaa ama acadda ayay la macno tahay maalkiibau kaydsaday wuxuuna ugu talagalay wixii adiga kusoo kugu yimaado iskaga difaac buu isleeyahay oo wuxuu ka dhigtay marka waxau ka yacnii ugu diyaargaroobo waxyaabaha ku imaanayo sidii in qadarkiisu markuu yimaado ou maalku ka baajin karo kale oo uu markaa waarinayo yaxsabu wuxuu malaynayaa insaankaasi anna maalahu maalkiisii akhlada inuu waarinayo hu isaga inuu waarinayo oo uunan dhimanaynin oo maalkaa uu marka waarinayo u difaacayo ayuu malaynayaa jumlada marka yaxsabu mustanafana waa laga dhigi karaa xaaliyana waa laga dhigi karaa oo inaad tidhaha yaxsabu xaal ou malaynayo ayuu maalkiisa tirtirina yaxsabu xaal ou malaynayo ana maalahu akhlada ama istinaaf ka dhigo yaxsabu wuxuu malaynayaa ana maalahu maalkiisii akhlada inuu waarinayo hu isaga inuu waarinayo fi dunyaa uu ku waarinayo oo wuxuu u malaynayaa inuunan dhimanaynin isagoo xoola haysto oo wuxuu isleeyahay haddii cudur kuu yimaado maalkaagii ku baxso haddii qof kusoo weerarayo uu ku yimaado maalkii ku baxso mar walba maalkii tacalluq xooganna waa la leeyahay wuxuuna u haystaa in maalkiisu uu badbaadinayo macno u yeelayo oo uu markaa mowd ka badbaadin karo ayuu malaynayaa kalaa ka joog war qofka sidan ahow waxaasi ka joog inaad maalkii tirtiriso oo aada markaa yacnii xamashada dadka aada xamanayso duridda aada duraysid maalkan aada saa ugu tacalluqdo ka joogso ka joog layumbadanna lawallaahiye yumbadanna waa la tuurayaa oo la tuurayaa la tuurayaa fil xutamati midii wax burburinaysay dhexdeedaa lagu tuurayaa waa naartii wax burburinaysay wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa alxutamatu midda wax burburinaysa ay tahay naarullaahi hiya iyada naarullaahi ilaahay naartiisii waayo waa dabkii allawa ilaahay koonkan abuuray dabkiisii waayo ee uu ugu talagalay inuu uga aargoosto kuwa marka yacnii isaga ku dambaabayo oo markaa yacnii dariiqii oo u jeexay ka leexday ayb almuuqadatu ee la huriyey ee la shiday weliba waayo allatii tii weyaan tatalicu gaaraysay cala al af-idati quluubta gaaraysay wadnaha wadnayaalka gaaraysay intay jirkiisii ka baxday wadnihii u tegaysaa innahaa iyadu xudamadu mu'sadatun mid la ooday oo la daboolay waayo calayhim korkooda lagu daboolay oo lagu ooday fii camadin tiir dhexdeeda yanfii camadin tiirar dhexdeed xaal ay yihiin iyaga tiirarka oo mumadadatin la taagay marka fii camadin jaariy majruurkan calayhim damiirka ku jira in laga xaaleeya waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan fii camadin in markaa laga xaaleeyo inahaada damiirka ku jiro haddii inahaa laga xaaleynayo waxay noqoneen fii camadin tiirar dhexdood xaal ay tahay naartaas ayb waxaa kaloo bannaan fii camadin fiida in laga dhiga bicamadin oo mu'sada markaa lagu tacallujiyo fiidana bimacna albaa laga laqbeeyo oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa inahaa iyadu mu'sadatun tulla ooday waayo calayhim korkooda lagu ooday fii camadin bicamadin tiirar lagula ooday tiirar ayaa lagula ooday oo lagula xiray lagula daboolay tiirarka oo mumadadatin la taagay ayb markaa rabbi wuxuu yidhi kalaa ka joog ee insaanow sidan dabciga ka dhigatay layunbadanna lawallaahi yayunbadanna la tuure oo la tuure filxutamati naarta xudama layidhaha dhexdeeda lagu tuure alxutama marka waa midda wax jejebiso sifadeedii waayo naartaasi waxbay burburinaysaa wixii la geliyo oo uu rabbi ku ciqaabo markii dambena calam ayay u noqotay naartii magacaaba looga dhigo naarta xudama la yiraahdo ayaa la leeyahay marka goormay calam noqotay markii hore tilmaan bay ahayd markii dambena calam ayay u noqotay naartii magaceeda wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa alxudamatu midda wax burburinta badani ay tahay hiya iyadu naarullaahi marka tacbiirkan naarullaahi in laga cabiraa waxaa ku jira cabsi aada iyo aada u weyn oo dadkii baa lagu cabsi gelinayaa tarhiib ayaa ku jiro waxaa la leeyahay xudamada la idinkaga digayo waa dab ilaahay subxaanahu watacaala shiday marka allihii weynaayo awoodda badnaa dab ou shiday oo uu huriyey oo uu amray in la huriyo ee isaga sidii uu doono uu ka yeelay uguna talagalay inuu ku ciqaabo oo uga aargoosto dadka isaga ku caasiyey waad garan kartaa khatarta uu leeyahay iyo cabsida uu leeyahay qofka iimaanka ku jiro aakhiro rumaysanoo naartii rumaysan cabsi ayuu ku yahay mar haddii naarullaahi layihi naartii alle waa naartii alle ou amray in la huriyo ayb oo isagii markaa yacni oo uguna talagalay inuu uga aargoosto ku ciqaabo kuwa markaa yacni ku madax adeygay awaamirtiisa marka qof mu'min oo cabso waayo marka waayo allana cadamadiisaad rumaysan tahay qiyaamihii waa rumaysan tahay qudrada iyo awoodda rabbi baad rumaysan tahay intaa haddii marka lagu yidhi rabbiga sidaa ah yaa naartan abuuray wuxuuna ugu talagalay inuu ku ciqaabo cidduu doono isaga oo ciddii ku xadgudubtay khatarteeda iyo dhibkeedaad garanaysaa markaas hiya iyadu naarullaahi waa allah subxaanahu watacaala naartiisii waa almuuqadatu ee la huriyey ee la shiday allatii tii waaye tadalicu gaaraysay cala alaf-idati wadnaha gaaraysay wadnayaalka wadnaha marka de waa raqiiq wax jilicsan waaye saasay culimmadu yidhaahdaan wax uu badan uma adkeysan karo sidaa darteed rabbi subxaanahu watacaala guduhu ku abuuray oo wadnahaaga in la gaaro ma sahlana waxaa ka sokeeya in la jeexo qofka oo dariiq la maro oo yacni meelo fara badan markaa loo maro ama hoos ha laga galo ama gadaal ha laga galo ama feerahan ha la dhex galo yacni wadnihii in la gaaraa meel gudaha la geliyey wadnaha dabkaani wadnihii buu tegayaa marka uu u tegaa wayn tacbiir aada u adag waayo isagana oo cabsi fara badan ay ku jirto wayn ayb waxyaabahan marka rabbi wuxuu ugu talagalay in macaasida looga joogsado oo qofka uu ogaado waxaan inay ka horeeyaan ayb allatii naartii weeyaan tadalicu gaaraysay cala alaf-idati wadnaha gaaraysay innahaa xudamadu mu'sadatun tu la daboolay waay oo la ooday calayhim iyaga korkooda lagu ooday fii camadin bicamadin tiirar lagula ooday ama fii camadin xaal ay tiirar kusu korkooda ay yihiin fii camadin iyaga markaa naarta ay ku jiraan tiiraray ku xirxiran yihiin ayb ama fii camadin tiirar dhexdooda xaal ay tahay naarta ayb oo ma ka bixi karaan waana lagu daboolay geesaha waa looga ooday tiirar ad adagna waa lagu xirxiray see uga fakanaa marka uga bixi karaan ayb tiirarka oo mumadadatin la taagay oo yacni markaa taagan fii cumudinna waa la akhriyey camadinna waa la akriyay intaba marka humaa jamiican waa jamcu camuud camadin haddaad tirahdana waa jamcu camuudin haddaad cumudin tiraahdana waa jamcu camuudin ayb waa mithlu adiimin wa adamin wa udumin adiim wa adamin wa udumin oo kale sida taas oo kale abuu cubayda macmar bnu muhana isaga wuxuu yihi jamcu cimaad waay mithlu ihaabin wa ahabin wa uhubin oo cimaad baa marka laga jamciyey buu leeyahay sidan aduu siday ahaataba macnihi waa un tiirar hiya owtaad ladbaaq yacni meelaha lagu ooday oodaa lagu ooday ama meeshaas lagu daboolay tiirarka ay ku taagan tahay kuwaasaa marka tiirar taag taagan ah ayb albaabadii marka waa la daboolay tiirar baa lagu xirxiray naareed si markaa kulaylkeeda iyo yacni nohdeeda aynan uga bixin oo iyaga dhexdooda un markaas ay isku bislaadaan ilaahay baan ka magan galnaa waa naar aad tilmaan aad iyo aada u argagax badan ayuu rabbi ka macneeyey ka tilmaamay ee dadka qofka marka muuminka aaminsan marka inuu aada uga fogaado waaye wax kasta oo sabab naartaas qofku inuu galo u noqon karo